waa mahadsan tahay walaal colaad horta marka institutionka dawliga ahi amase ay hay-adaha dawliga ahi ay shaqadooda galaan walba puntland waxaa marjac ahaa kasoo dhexgeli jiray isimada doorkoodii mar walba ay qaadan jireen way qaateen maanta ka duwanna maaha sidii hore mar walba habashada timaado dastuurka puntland bayna ku qorantay inay marjac yihiin maaha wax oo shaqadooda ay sanayn dhexgelayaan maaha shaqadooda dastuuriga weeyaba marka maxaad is leedahay qodobka ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee isimada ay ka hadleen oo aad is leedahay gacanka hadalka aad sheegtay iyo murankaa muddada soo jiray way waa looga bixi karaa maxaa ugu muhiimsanaa is leedahay waxaa ugu muhiimsan waxa weeye arrinta ay ka hadleen oo ha lama taabtaanka oo lama dhaafaanka ahayd oo ahayd puntland doorashada waxay dhici jirtay january eight in doorasho waktigeeda ku dhacdo haddana ay sheegeen maarmaan tahay dowladda cusoo imaanaysahay dimuqrasiyadda ay furiyaan hadday furin waayaanna waxay dhuminayaan legitimacygeedii waxay u hiliyeen dimuqrasiyaddii danna waxay u hiliyeen waktigeeda ku dhacdo ina door shariif ah oo dhexdhexaad ah kolbaaba ay ku qanci karto ay bidhaamiyeen oo ay sheegeen waxaan rajaynayaa go-aankaas isimada maqaanaa la fuliyo wa waa gartay marka xukuumadda hadda jirtaa saciid cabdulaahi danina waxay aaminsan tahay in doorasho qof iyo coda la sameeyo oo puntland ay kaga gudubto doorashooyinkan odayaasha wax soo xulayaan marka weli soo meeshii ma u muuqato in isimadii ay la jirsadeen fikirkii mucaaradka maya walaal waataa kuu sheegayba lama jirsan labadiiba way sixeen aragtan warbixinta ka soo baxday odayaasha waxa weeye doorashada ha lagu qabto waktigeeda lagu qabto u qabto sidii hore maadaama wax kale aan laga gaarin yani ay kala idin keenayaan in cidda imaan doonta oo mandate sasana haysatahay ayadu markaa doorashada qabato laba weydana ay xilkeedii qabtay sunadu waa u hiliyeen iyo dimuqrasiyaddii in laga baaqsado oo doorasho waktigeedii la qabto oo sunno xun maanta aan la jidayn qaarkood wadamada meelo qaarkood ka jirta dib iyo mugtay hatiri february seven haddii la yidhaahdo la gaaro inay doorasho dhici weydo daba waxaa imaanaysaa in dowladda ay dhumiso legitimacygeedii shan sana lagu doortay mandate shan sana ay haysataa waxay qaban karta inay qabato haddii qaban weydan oo doorasho qabato cidda kala timaanaysa hadduu doono ha soo laabta saciid iyo baarlamaan iyo cid kastaba dambo imaanaysahay ayag marka iyagoo shan sano oo maadheeda haysa rasiyadda aanu sheegayo in markaa ay mataqaana la qabto insha allah arrintan waxaad leedahay waay aragnimadaada markaad fiiriso waxay xal u tahay mushkiladdii ka siyaasadeed ee ka taagnayd puntland aan kuu sheegay waa xal weeye sababtoo ah mar walbaaba oo isqabqabsi noocaan u yimaado waktiguna dhammaado laga baqo an cidda keli oo markaas maadaama hadde kii ka dhacayo institutionkay rabe in ay fulinta xakameeyaan oo ay korjoogteeyaanna reen shaqadoodii oo ah gaar ahaan baarlamaankii maxkamadda dastuuriga maxkamadii sare marka cid kale saarta iyay noqon kartaa marka ka ku qoran marjaca waxaa ah imada imada waa shireen sidee latan baa isu timid markaasayna gaareen waana wax xal ah sababta waxa weeye ayagu ujeedo siyaasadeed male isimadu dan shaqa dan dan siyaasadeedna male aalana male dibkan waxa weeye mujtamaca ay isimada u yihiin ay badbaadaan baaqsado gacanka hadal iyo shiddo marka waxaan isleeyahay waktigeeda bay hako hood bay yimaadeen go-aankii ku habboonaa oo laba dhinac la uhilinaya shada uhilinaya doorashada uhilinaya iyo inaan gacan kaan hadbixin iyo waa ku mahadsan yihin